alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alihi waصaxbih slma tasliima kaiira baabu nahyi can takaluf bay noogu joogtay markaa xadiidka ugu horeeya baabkaas nuhina can takaluf nusqadaha qaar waxay qorayaan can ibni cumara qaarna can cumara kuwa dambaana sax ah xadiidku waa min musnadi cumar radia allahu canhu waxaa kalooynu soo maraynay takyiiru khalqi illaahi inuu mamnuuc yahay oo timaha timo kale in lagu xidhiidhiyo iyo isturturuqi iyo waxyaabaha caynkaasa la diiday waxyaabaha ugu daran khalqiga ilaahay ee la bedelo waktigan weliba aynu joognana aadka loo isticmaalo waxaa ka mida qofku inuu midabkiisii dooriyo oo midabkii ilaahay jala wacalaa uu abuuray uu isku dayo inuu ka guuro mid kale uu u wareego oo isagoo tusaale ahaan madow u dhashay uu iscaddeeyo oo dumarkaa u badan oo sameeyo arrinkaana weliba ama isagoo casaanba u dhashay uu se sii caddeeyo oo midabkiisii uu waxa weeye sii dooriyo arrinka noocaasi shaki ma laha inuu muxaram yahay fala yuqayiruna khalq allahi daana uu soo gelaya qaala wuxuu uhi baabu taxriimi الniyaxati calى اlmayiti wa laطmi اlkhadi wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay in meydka loo baroorto iyo wa laطmi اlkhadi dhabanada in la dhirdhirbaaxo arrinkaasina takhsiis ma aha eh waa tusaaleyn oo inta badan meelaha la yska dharbaaxo marka musiibada laga xun yahay baa dhabankaas dii meel kaloo jidhka ka mida la dhirdhirbaaxo ama la yska garaacana waa la mid washaqil jaybi iyo jeebka in la jeexo jaybka waxay u yaqaanaan carabtu shaarhka iyo khamiiska iyo halkan madaxa laga gelinaya uu ka bannaan yahay baa la yidhaahdaa marka halkaa in la jeexo meelaha kale maryaha in la jeexaana iyaduna waa la mid uun ha yeeshee inta badan dadku dee halkanay jeexidinta halkaa bannaan ayay kaga bilaabaanoo markaa ay dee gacanta geliyaan oy maradii ka kala jaraan wanadfi shacri wa xalqi iyo timihii in la yska rifay iyo in la yskaba xiiro waducaa'i iyo in lagu yeedho bilweyli hoog qofku markaa waxa weeye iyo wathubuuri halaag inuu u yeedho waxa weeyaan maaragtay hoogayga iyo maaragtay halaagayga iyo waxyaabaha noocaasa u yidhaah marka ay cidi dhimato waa musiibo oo geeridu waa musiibo sida ilaahay qur-aanka ku sheegay fa asaabathum musiibat lmowt marka musiibadaasi markay timaado waxa dadka la gudboon inay sabraan sabir baa la gudboon oo waajib ku ah ee arrimahan la sheegayaana waxay ka hor jeedaan sabirka iyo qadarka ilaahay jala wacalaa in lagu sabro waxaanay muujinayaan cidda sidan samaynaysaa qadarka ilaahay inay ka xunto ka cadhaysan tahay can cumara bni lkhaaabi radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yihi almayitu meydka yucadabu waxaa lagu cadaabayaa fii qabrihi qabrigiisa bimaa niixa calayhi ay bisababi nawxi calayh baroortii loo baroortay darteed baa loogu cadaabayaa qabriga wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku yimi maa niixa calayhi in alla inta loo barooranaya qabriga lagu cadaabaya muttafaqun calayh xadiidkani markaa wuxuu sheegayaa qofka dhintee dabadeeta loo baroorto in baroortaa daraaddeed lagu cadaabayo ayuu sheegaya xadiidkan oo keliyana masalada kuma soo aroorina dhowr xadiid oo qaar ka mida aynu arki doonaa ku soo arooray macnaha noocaasaana saxaabo fara badan ayaa rasuulka ka warisay sala allahu calayhi wasalam oo uu ka mid yahay cumar ibnu alkhadaab oo uu ka mid yahay anas iyo cimraan ibnu lxusein iyo abuu muusa alashcari iyo almughira ibnu shucba suhayb saxaabadaasoo dhami iyo ibnu cumar iyo waxay ka wariyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka noocan ama macnahan tilmaamaya caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha oo ka soo arooray iyadu inay inkiri jirtay arrinkanoo ay odhan jirtay markaa waa wahmi weeye wahmi weeye inay odhan jirtay baa markaa waxa weeye ka soo arooray waayahay laakiin arrinta noocaasa saxaabadaasoo dhamme inay ku wahmiyaan waa midaan suuragal ahayn weeye waxaa haddaba jira qofka isagoo dhintay oo aakhiraystay sideebaa waxa weeye loogu cadaabayaa dad isaga ka dambeeyey waxay markaa samaynayaan oo baroorta iyo waxyaabahay la imanayaan sidee loogu cadaabaya sawka ilaahay qur-aanka ku yihi walaa taziru waasiratun wisra ukhra sida aayadda iyo xadiidtan laysu waafajinaya ahlulcilmigu aada iyo aaday uga hadleen waam waana masalo aada iyo aada u dheer weeye aqwaal fara badanina ay ku jirto oo ahlulcilmiga qaarkoodba sidii ijtihaadkoodu waxa weeye uu keensaday ama la xoog badatay bay u tawjiihiyeen mar haddii xadiidku saxiix yahay qur-aanka kariimkaa ka hor iman maayo waayo labaduba waa xaq xaquna iskama hor yimaado waxaana fiican sidaa culimada badidooda loo nisbeeyey in la jamciyo oo xadiidtan lagu xambaaro jiha iyo waddo aanu aayadda aanay kaga hor iman ahayn waxaana markaa lagu jamcinayaa in la yidhaahdo ciddan baroorta dadka ka dambeeya lagu cadaabayaa waa ciddii arrinkaa dardaarantay ee ehelkiisa iyo kusii ballamisay markuu dhinto in loo loo waxa weeye ooyo oo loo baroorto taasina sidaa caanka ah ee la yaqaano ashcaartoodana in badan ku soo aroortay waxay ahayd dhaqankii jaahiliyadii hore ay samayn jireen iyaga ayaa sii dardaarmi jiray in waxa weeye loo baroorto markay dhintaan oo maxaasintoodi iyo wanaagyadoodi iyo waxyaabahaasi la tirtiriyo wa kadalika waxaa soo gelaya qofka waxa weeyaan maaragtay ogaa ama ay ula badnaydba ehelkiisu inay u barooran doonaan haddii uu dhinto arrinkaana u diidi waayey ee u caddayn waayey inuu maaragtay beri ka yahay oo waxun ay tahay waaye ama isaguba arrinkaa samayn jira caado ahaan ee dadka ka dhinta had iyo jeer maaragtay inay u baroortaan oo cid u baroorato uu waxa weeyaan maaragtay arrintaa faro caadada noocaasa lahaan jiray oo isaguna markuu dhinto loo sameeyey marka calaa kulli xaal qofka sabab nooca ugu ahaa baroorta ee ama isagu dardaarmay ama ogaa in loo barooran doonoo diidi u diidi waayey oo maaragtay gaboodfal sameeyey ciddaa weeye cidda baroortaa daraaddeed lagu cadaabayaa laakiin qof uba diiday tusaale ahaan raallina aan ka ahayn oo arrinkaa aan ogolayn ka noocaasa waxa weeyaan markaa waa mid baciida in lagu cadaabaa inkastoo cadaabka qudhiisa ahlulcilmiga qaar si kale ay u tawjiihiyeen markaa qowlka alimaamu nawowina uu doortay jumhuuru ahlilcilmina loo nisbeeyey kaa weeye waana ka aada mooddo in waxa weeyaan maaragtay qawaacidda shareecada uu waafaqsan yahay weeye qaala almualifu raximah llah wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laysa minaa naga mid maaha man daraba qofka garaaca alkhuduuda dhabanada ee washaqa jeexjeexa aljuyuuba jeebadaha jeexjeexa iyo maryaha dharka jarjara isagoo ficilkaa u samaynaya qadarka ilaahay oo uu ka xun yahay oo wadacaa ku yeedha bidacwa aljaahiliyati yeedhmadii iyo baaqii jaahiliyada ku baaqee ku baroorta muttafaqun calayh dacwa aljaahiliya waxay ahayd annadbu annadbuna waxaa looga jeedaa ticdaadu maxaasin ilmayit qofka dhintay in waxa weeyaan maxaasintiisi iyo wanaagyadiisii la tirtiriyo kii sidan ahaayow kii sidan kale ahaayow kii caynkan kale ahaayow jaahiliyaduna arrinkaasay caan ku ahaayeen arrinkaasi markaa waa muxaram waayo laysa mina baa rasuulku uhi sala allahu alayhi wasalam cidda samaysa shaygana sideedaba haddii jaahiliyadii loo nisbeeyo oo la yidhaahdo waa caadadii jaahiliga waa wixii jaahiliyada waxaad ogaanaysaa inuu yahay shay aan bannaanayn oo muxarama waxaana qofka laga rabaa musiibadaasi markay timaado inuu khilaafo ariiqu ljaahiliya oo uu sabro kuna ixtisaabo wacan abi burdata qaala wuxuu ihi wajica waxaa bukooday abuu muusa abi burda waa in abi muuse weeyo waana taabici fagushiya calayhi waa markaa wuu miir doorsoomay waraasuhu iyadoo madaxiisuna fii xijiri mra'atin haweeney dhabteedu uu ku sugan yahay haweeneydaasoo min ahlihi ehelkiisa ka mid ah umu cabdilaahi baa la odhan jira oo xaaskiisaabay ahayd sida suyuudi sheegay fa aqbalat way timi tasiixu xaalo ay ku qaylinayso birannatin danan xaalo ay ku qaylinayso cod markaas soo noqnoqonayo oo ay ku qaylinayso markii dee waxa weeye oo miridoor soomay falam yastatic muu awoodin an yarudda calayha shay-an inuu wax ku celiyo yidhaha jooji ama igadaa qaylada muu awoodin waayo dee xaalad adag buu ku jira falamaa afaaqa markii uu soo miirsaday soo miiraabay ayaa qaala wuxuu ihi anaa anigu beri-un beri baan ka ahay miman beri'a minhu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama cidda rasuulka ilaahay uu berida ka noqday beri'a wuxuu rasuulku beri ka noqday min asaaliqati taqaylisa marka musiiba ay timaado iyo walxaaliqati tatimaha iska xiirta tasi kale waxa weeye ku zuulisaana waa la midun hadday doonto haba rifte washaaqati iyo ta dharka jeexjeexda jaybkii iyo meelaha kaleba muttafaqun calayhi wuxuu idhi alsaaliqatu allatii tarfacu sawtaha binniyaaxati waannadbi waata codkeeda kor ugu qaadaa baroorta iyo markaa nadbiga oo ah qofkii dhintay wanaagyadiisii in la sheeg sheego walxaaliqatuna alatii taxliqu ra'saha cinda almusiiba waata markay musiiba ku dhacdo timahaba iska xirta washaaqatuna alatii tashuqu thawbaha waata maradeeda jarjarta weeye qadarka ilaahay iyadoo ka cadhaysa waaya marka arrimaha noocaasi markay musiiba timaado waa muxaram weeye waana arrimo rasuulku sala allahu calayhi wasalam beri uu ka noqday cidda samaynaysa ee la imanaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan in lagu daydo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ciddii rasuulku beri ka noqday beri laga noqdo waad arkaysa abuu muusa alashcariy radia allahu canhu markii uu awooday ee uu soo miiraabay siduu arrinkaa iyo sunnadaasi caynkaasa u caddeeyey ee ciddii garab martay uu ugu caddeeyey wa can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay man niixa calayhi qofka loo baroorto fa inahu yucadabu waxaa lagu cadaabayaa bima niixa calayhi wixii loogu baroortay yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ayaa lagu cadaabaya muttafaqun calayhi xadiidkana wuxuu ka mid yahay xadiidta u markhaati kacaysa xadiidkaa hore cumar ee baabku ku bilaabmay ya tawjiihiisuna waxa weeye sida culimadu u badan yihiin waynu sheegnay wa can umi caiyata waxaa laga wariyay umi caiya oo nusaybata la odhan jiray bidami nuuni wafatxiha yani nuunka in la kordhigayo in la wari in la godo labaduba way soo arooreen buu leeyahy radia allahu canha qaalat waxay tii akhada calaynaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu naga qaaday haddaanu dumarka nahay cinda albeycati markii uunala baycoonayay oo waxyaabihii uu baycada nagaga qaaday ka mid ahaa allaa nanuuxa inaanaan barooranin muttafaqun calayh baycadii ilaahay ee rasuulku dumarka la galayay sala allahu alayh wasalam ee ilaahayna yidhi yaa ayuha nabiyu idaa jaaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shay-an ilaa aakhiri alaaya yani waxaa ka mid ahayd allaa nanuuxa inaanaan baraaranin markaa baroortii waxay noqonaysaa min kabaa'ir dunuub bay noqonaysaa waa dunuubta waaweyn sida dhinacyo kala duwan axaadiidtu ay ka tusisay baycadaa rasuulkeennu sala allahu alayhi wasalam uu dumarka la gelayeyna waxay ahayd bilkalaam afkuunbuu kala hadlaayuu kala baycoonayay oo uu kula ballamayo waxyaabaha inay iska ilaaliyaan wanaaggana ku ateecaan waaya qaala wuxuu uhi wa can nucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma qaala wuxuu saxaabigaasi yihi uqmiya waxa la miirdooriyey calaa cabdillaahi bni rawaxata radia allahu canhu cabdillaahi bnu rawaxana abtigii rumu ahaa nucmaan waa abtigii ruma weeye jacalad waxay guda gashay oo bilowday ukhtuhu walaashii tabkiinay u oyda ayay guda gashay walaashiisaasina waa annucmaan ibnu bashiir hooyadii oo cabdillaahi bnu rawaaxo walaashii ah magaceedana camra la odhan jiray markaa waa camra bintu rawaaxa weeye wa taquulu waxaanay markaa odhanaysay waa jabalaah buurtaan ku tiirsanayay waa kada waa kada kii caynka ahaayo kii caynkan kala ahaayo tucadidu calayhi waxay u tirtirinaysay ay shamaa'ilahu yacnii sifooyinkiisii wanaagsanaa ee uu lahaa ayay u tirtirinaysa weeye calaa dariiqi aljaahiliya sidii jaahiliyadu ay qofka ugu tirtirin jirto o kale ayay ugu tirtirinaysa waadaasi iyana maaragtay dee waa nudbadii caanka ahay faqaala wuxuu ihi saxaabigaasi xiina afaaqa markii uu waxa weeye soo miiraabay ma qulti maad odhanin shay-an wax maad odhanin ilaa qiila lii waxaa laygu odhanaayo anta kadalika ya anta kadalik maadaa saasa rawaahu lbukhaariy maadaa saasaa laygu odhanaya buuri maadaa buurtiya maadaa caynkana maadaa kay u irkanaysa maadaa kay ku tiirsanayda maadaa deeqsigiiya maada ayaa lay odhanaya buuri su-aashaasina waxay ahayd markaa waa su-aal markaa istinkaariya litaqriici watawbiikh waa mid waxa weeye lagu cadaadinayo marka xadiid kale oo macnahaasi macnahan u shaahido ama u markhaati kacayana waynu arki doonaa weeye waxaa xadiidku markaa tilmaamaya inaanay ahayn qofku marka uu ildaraado ama uu dhintaba in la yidhaha kii sidan ahaan jiri iyo kii sidan ahaan jira waxyaabaha laga dul sheeg sheego calaa dariiqi aljaahiliyati waayahay waxaa kaloo waxa weeye laga qaadanayaa arrinka noocaasa inuu ku dhib mudanayo qofkii waxa weeye loo loo loo loo barooranayay ama laga dul qaylinayay wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi ishtakaa waxaa xanuunsaday sacdu bnu cubaadata radia allahu canhu yashaku waa xanuunsi buu xanuunsaday faataahu rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa u yimi sala allahu alayhi wasalama yacuuduhu xaalo uu soo booqanayo maca cabdiraxmaan bni cawfin wa sacdi bni abi waqaasin wa cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhum saxaabadaasna iyagoo ay la socdaan falamaa dakhala calayhi markuu usoo galay wajadahu wuxuu la kulmay fii khashyatin miirdoorsoon isagoo ku sugan oo markaa la miirdooriyey ayuu la kulmay faqaala wuxuu hi aqada oo ma dhintay aqada ee maata miyuu dhintay qaaluu waxay lahay laa yaa rasuula allahi maya rasuulka ilaahayow fabakaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa ooye oohin qabsaday marka uu ooye markuu arkay xaalkiisa iyo shiddada iyo dee xanuunka adaga haya falamaa ra'a alqowmu raggii markay arkeen bukaa annabiyu oohintii nabiga sala allahu alayhi wasalam ayay bakow iyaguna way ooyeen qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi alaa tasmacuun miyaydaan maqlahayn macni maqla bay ka dhigan tahay ina allaha ilaahay laa yucadibu waxba kuma cadaabo bidamci lcayni ilmada isha walaa bixusni lqalbi iyo murugada qalbiga toona walaakin ha yeeshe yucadibu wuxuu wax ku cadaabaa bihaadaa kan wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisa ayuu tilmaamaya aw yarxamu ama uu ugu naxariistaa muttafaqun calayhi orana xadiidkan markaa uu inoo soo marayo kitaabu ljanais baynu dee hore usoo maray oo maaragtay xadiidtan haddan uu soo aroorinayo xidhiidh weyn waxa weeyaan markaa lalahaa xadiidkani carabka labadaa arrin ee kale ah ilmada isha ka imanaysa iyo murugada qalbiga marka musiiba timaado labadaa arrin ilaahay waxba kuma cadaabo ajarna sidoo kale qofku kuma helayo waayo waa iska uun maaragtay waxaanu qofku dee had iyo jeer iskaba qaban karin weeye markay musiiba timaado weliba musiibooyinkuna way sii kala xanuun badan yihiine qofku inuu ilmeeyo ama qalbigiisii muruga gasho miduu had iyo jeer iska waabin karo awooduu leeyahay haaliban maaha sidaa awgeed baa haddii arrintaasi ay tahay un dee wax maaragtay ka xoog roonaaday oo qadarkii ilaahiy waxyaabaha aanu ka cadhaysnayn waxba dhibaato ma laha ilaahayna waxba ku cadaabi maayo ha yeeshee carabka hadduu qofku carabkiisa waxun kaga hadlo qadarka ilaahay jala wacalaa uu kaga soo horjeedo ee uu ka cadaab mudanayaa haddii carabka uu wax wanaagsan kaga hadlo ilaahay uga mahadnaqo ama uu istirjaacsada inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun iyo wixii lamidana carabkaasuu khayr qofkii ku shaqaysanaya ku mutaysanaya waaya kadalika ficil xun waktigaa hadduu sameeyo iyadana saasi leeg saynu axaadiidta kusoo arkayni oo dhulka isla dhaco ama timaha iska rifo maryaha waxa weeye jeexjeexo dumar haddii uu yahay gambada iska tuuro ya wahaakada qaala wuxuu uhi can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi annaayaxatu haweenayda baroorata idaa lam tatub haddaanay toobadkeenin qabla mowtiha geerideeda ka hor haddaanay toobadkeenin waxaa soo gelaya taa barooranaysa tii ehelkeeda iyo qaraabadeeda cid ka mid oo dhimatay darteed u barooranaysa oo inkasta oo caadadaasi imaka ay aada u soo yaraanayso haddana meelaha qaar way ku badantahy dee wakhtiyada qaarna aada iyo aad bay u badnayd waxaa jira oo dadkeena soo maray xataa waktiyo qofka haddaan loo barooran dee nooceebaba loo arki jiray ma garata oo dumarku meelaha cabaad iyo oohin ay isku darayeen waxaa kaloo soo gelaya naaixada tanaan iyadu ehelba u barooranayna iska keekeenkaa in la kiraysto ama lasoo ammaanaystee la idhaha kaala cid baa naga dhimatee noo barooro adaa baroorta xariifad ku ah oo aada u yaqaane kaalay oo noo barooro la odhanayo iyaduna soo gelaysa shaki ma laha arrinkaa mihinad iyo shaqo ka dhiganaysa ciyaada bilah intaanay dhiman haddaanay toobadkeenin hadday toobad keento dee ilaahay jala wacalaa man taaba taaba allahu calayh tuqaamu waa la soo joojinaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame wa calayha xaal ay qabto oo korkeeda uu ku sugan yahay sirbaalun qamiis min qatiraanin daamura iyo wa dircun dirac min jarabin cadhaah rawaahu muslim oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen wallaahu aclam arrintani waa arrin lagu ciqaabayo weeye iyadoo jidhkeedii kor iyo kal uu ku dhooban yahay daamur oo sida waxa weeyaan maaragtay maradu jidhka u wada gaadhaysa daamurkii u wada gaadhay ayaa la soo kicinaya daamurkuna waynu naqaanaa waa shay waxa weeye dee mar qarmuuno marka dabka lagu shidana siduu dee wuxu qabsaday iyo siduu wuxu gubo waa macruufa oo la garanaya wa diracun min jarabina xanuunkaa cadhada laydhaana waa lagu sallidaya korkee kor iyo kal jidhkeedu isagoo wada cadhaysan baa la soo saaraya jarabkuna waa cadhada bahasha la ydhaahdo oo inta badan xoolahay ku dhacdaa dadkana way ku dhacdaa waa xanuunkaa jidhka sare qofka had iyo jeer kaga dhacee marka uu ku dhaco uu saa isu cunayo ee isxoqayo weeyi waxaana lagu yaqaanaa haddii qofka isagoo cadhadaasi qaba meesha mara ka taabata ama wax kale waxaa laga yaabaa inay cuncunto u iscuno iyadoo sidaasa ayaa daamurle lagu dhoobayaa saa cadaabkiina waxa weeye lagu dhejinayaa markaasay sidaa ku muurhmuurhaysaa ee ku siraadaysaa waa ciqaab ciyaadan bilaahi aada iyo aada u adag weeye waxaana yidhaahdeen ahlulcilmigu waa jazaan wifaaqan oo markay waxa weeye ilmaysay intay barooratay oo cabaaday markaa iska ilmaysay iyadoo arrinka noocaasa aan loo ogolayn sidaasoo kale dharkeedii ay waxa weeye jeexjeexday ayaa aakhiro waxa weeye xanuunkaasi lagu saliday jarabka ah wakadalika halka ilmo iskaga dhoobtay ee bililiqda gurtayna daamurkaasi lagu dhoobay saasna lagu cadaabay qaala wacan usayd ibnu abi usaydin itaabiciyi waxaa laga wariya ninkaasi can imri'atin haweeney wuxuu ka wariyey haweeneydaasoo min almubaayacaati dumarkii rasuulka la baycooday ka mida sala allahu calayhi wasalama may markaa ahlulcilmigu waxa weeye magaceeda may sheegin waa la ibhaamiyey waxaase iska dhici karta inay tahay haweeneydaa hore xadiidkeeda aynu soo marray ummi catiya radia allahu canha ee xadiidkaa hore akhada calayna rasuulu llahi sala allahu alay wasalam cinda albeycati allaa nanuuxa inay tahay baa iska dhici karaysa ama keyrkeed ba ay tahay qaalat waxay tidhi kaana fima akhada calayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waxaa ka markaa ku jira oo ka mid ahaa wixii rasuulku nagaga qaaday fi lmacruufi macruufiyi aladii kaasoo akhada calaynaa uu nagaga qaaday baycada allaa nacsiyahu fiihi inaanaan ku caasiin oo markaa ka mid ahaa macruufkii walaa yacsiinaka fii macruuf ilaahay uu aayaddaa ku sheegay uu baycada kaga qaaday hee allaa nakhmisha inaanaan xangaruufanin wajan weji inaanaan xangaruufanin marka musiiba timaada iyo geeri walaa nadcuwa weylan hoogna aanaan markaa u yeedhan oo aanaan ku maaragtay qaylin yaa waylaahiyo wax lamid aanaan odhan walaa nashuqa jayban iyo jeeb inaanaan jeexin iyo meel kale toona waalaa nanhura shacran iyo inaanaan markaa tima rifin oo aanaan googoynin toona rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin xadiidkuna waa xadiid xasana weeye markaan baroortaasi had iyo jeer dumarka inta badan ka suuro gashaayo sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalama baycadaba uu kaga qaadayay inaanay barooran arrintaasina baroortaasi dhibta ay leedahay iyo dii allaba kuu roon yahay xumaanteeda laga garanaya qaala wuxuu ihi wacan abi muusa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi maa min meyitin meyd ma jiro meydkaasoo yamuutu dhimanaayo fa yaquumu ay istaagayaan baakiihim kuwa u ooyayo fa yaquulu ay odhanayaan waa jabalaah buurtiyaan ku tiirsanayaay waa sayidaahu sayidkaygiiow aw naxwa daalika ama hadallada la midkaa deeqsigaygiiow kii caynkan ahaayow kii ilaa wukiila bihi waxaa loo tala saartaa malakaani laba malaka oo yalhazaanihii feedhaya oo sheekhaa macnayn doona markaa lahsigaasiye haakadaa kunta masaasaad ahayd bay ka odhanayaan intay halkaa laabta gacmahoo urursan intay laabta kaga riixaan ayay odhanayaan masaasaad ahayd haakadaa kunta masaasaad ahayd rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wa qaala waxaanu ihi xadiidun xasanun xadiid xasana weeye waa xadiidka markaas alahaan sanadkiisu waa xasan laakiin xadiidkaa hore a nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma ayaa inoo soo hormaray ayaa u markhaati kacaya sidana saxiixu ligayrihi baabuu iskaga noqonaya qaala wuxuu ihi allahsu addafcu waa in lagu riixo bijamci lyadi gacantoo la jamciyey fii sadri laabta lagaga riixo laba malag baa waxa weeye sidaa laabta ugaga riixaya kolba odhanaya masaasaad ahayd haakadaa kunta masaasaad ahayd marka arrinka noocaasi waa arrin aada iyo aada u khatar badan weeye waxaanay ku dhacayaan insha allah saynu dee horeba usoo sheegnay cidda arrintan aan ka beri noqone waxa weeye aan maaragtay cidu islahaa way samayn doontaa aan u diidin ee arrinka noocan ah haddii allaba kuu roon yahay wuxuun ku lahaa ama gabood falay ama sababba ku lahaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ithnataani way laba arrin macni laba khasladood labadaasoo fi naasi dadka ku sugan humaa labadaa khasladood bihim ay fiihim dadka waxa ugu jiro oo ugu sugan kufrun gaalnimo laba arrinoo dadku ay sameeyaan ay ku sifaysan yihiin gaalnimaa ugu jirta gaalnimo ayaa ugu jirta labada arrin waa maxay aacnu in la duro weeye fi nasabi nasabka in la duro nasabka in la duro iyo waniyaaxatu cala lmayiti meydka in loo baroorto waniyaaxatu cala lmayiti meydka in loo baroorto rawaahu muslimun horena xadiidka waxa weye waynu usoo maray waxaanaynu soo arkayna kufrigaasi inuu yahay kufrun duuna kufrin ama alkufr اlasqar ciddii aan xalaashan qaala wuxuu uhi baabu nahyi can ityaani اlkuhani wاlmunajimiina wاlcuraafi waasxaabi اramli wاطawaariqi bاlxasa wbالshaciiri wanaxwi dalik wuxuu baabu yahay reebista la yska reeba in loo tago can ityaani اlkuhani reebista la yska reeba can ityaani اlkuhani faaliyayaashii in loo tago iyo wlmunajimiina kuwa xidigayayaasha ah iyo wlcuraafi curaafaystayaasha iyo wa asxaabi ramli kuwa qururuxa tuurtuuree ka faaliya wadawaariqi bilxasa iyo kuwa iyaguna markaa mise wadarqi bilxasa nusqadaha qaar kuwa waxa weeye qururuxi meelahaasi ku xarxariiqe ku jeexjeexa wabishaciiri wanaxwi dalika iyo shaciirta ama qabandida iyo waxyaabaha la midka ah baabkana mualifku iyo baababka soo socdaba wuxuu kaga waramayaa dadka faaliyayaasha ah iyo kuwa markaa kale ee iyaguna qeybka iyo waxyaabaha maqan wax ka sheeg sheega inaanay bannaanayn loo tagayo in wax la weydiiyaa toona kadalika baasaysigana wuu ka hadli doonaa sixirka qudhiisa wuu ka hadli doonaa abwaabtana iyagoo isku xigxiga oo innaga ku dhiganay marar badan kitaabu tawxiidka ayaynu ku aragnay axaadiidtan badideedana halkaas ayuu alimaam almujadid moxamed ibnu cabdilwahaab ku soo aroorinaya raxmat ullaahi calayhi halkaasaana aada loogu sharaxayo masaa'ilka tafsiilku ku jira lagu tafsiiliyaa tacaariifta lagu sheegaa furuuqda udhaxaysa waxyaabahan laga helayaa markaa wixii iska faahfaahinee dheeraada halkaasay ardaydu uga noqon doonaan hadda muraadkeenu waa inaynu xadiidta laqbayno aynu dul maro waay qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi sa'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama unaasun can ilkuhaan dad baa rasuulka ilaahay weydiiyey kuhaanti iyo faaliyayaasha walada ka waran bay idhaahde faqaala wuxuu rasuulku uhi laysuu bishayin waxba ma aha mise laysa bishayin ya bidamiir waka aniga kolle nusqadanaan hayaa laysuu bishay bay qoraysaa laakiin nusqada uu shaarixa ibnu callaano sharaxay waa laysa bishay marka laysa bishayin marka la idhaahdo macnuhu wuxuu noqonayaa isamkii laysa laysa huwa bishay yacnii camalkooda kuwa camalkoodu waxba ma aha oo wax xaqa iyo wax runa midnaba ma aha run iyo xaq toona ma aha kuwa camalkoodu baa macnuhu noqonaya ya kuwa faaliyayaasha ah ee qeybka wax ka sheeg sheegaya run iyo xaq midnaba ma aha camalkoodu faqaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow inahum iyagu yuxadiuunana waxay nooga waramaan axyaanan marar bishayin shay bay nooga waramaanoo fayakuunu xaqan xaq buu dabadeetan dhab buu noqdaa inta wax noo sheegan ay dhahdaan waxay waxaasaa dhici doona ama waxay waxaasaa sidaasa ayay siday sheegayeen noqotaa muaabiqun lilwaaqici faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam tilka taasi alkelimatu kelmadda weeye min alxaqi xaqa ka mid a oo yakhtafuhaa uu kasoo dafaayo aljiniyu jinnigu oo fayaquruhaa uu ku tuuraayo fii uduni weliyihi dhegta saaxiibkii fayakhliuuna waxay ku darayaan macaha la jirkeeda mi-ata kadba boqol beenood bay ku darayaan muttafaqun calayh fayakhluuuna waxa ay ku qaldayaan oy ku darayaan macaha miata kadba muttafaqu calayh wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad kaloo bukhaariga u sugan waxay ahayd can caaishata radia allahu canha annaha samicat rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul ina almalaa'ikata malaa'igtu tanzilu waxay kusoo usoo degtaa fi lcanaani daruuraha wahuwa saxaabo weeyaane fatadkuru waxay sheegtaa alamra arrinka qudiya fi samaa'i samada laga xukumay oo arrinkaasay ka sheekaystaan oo isweydiiyaan fayastariqu shaydaanu shaydaanka ayaa markaas soo xadaya asamca wixii uu maqlay buu soo xadaya fayasmacuhu fayastariqu shaydaanu asamca shaydaankiibaa markaa waxa weeye waxyaabihii uu maqlayay ee la dhegaysanayay buu soo xadayaa yasmacuhu markaasuu maqlayaa wixii ay malaa'igtu isku lahaayeen iyo warkii ay siinayeen fayuuxiihi kolkaasuu waxyoonaya ila lkuhani faaliyash fayakdibuuna macaha miata kadba min cindi anfusihim waxay markaa xabaddaa loo soo sheegay ku darayaan boqol beenood oo iyagu ay sameeyeen ayay ku darayaan qowluhu fayaquruhaa huwa bifatxi ilyaai wa dami lqaafi wara ee yulqiiha wuu kusoo tuurayaa wey waay walcanaanuna bifatxi lcayni weeye walcanaan oo markaa saxaab baa aynu ku soo marray xadiidka macno kaleo ay leedahayna hore waynagii usoo maray oo ahaa waxaa xagga sare kaaga muuqda markaad xagga sare eegto waay xadiidtani waxay sheegaysaa ikhwaani shayaadiintu way iskorkoraan oo samada ayay markaa waxa weeye u war doonaan ay u wardoon tagaan samada marka ay warka u doonaanna waktigii hore ee qur-aanka intaanu ilaahay jala wacalaa soo dejin yani rasuulka sala allahu alayh wasalam waxyigu intaanu ku bilaabmin waktigii hore ee ka horeeyay aada bay wararka usoo heli jireen waa kuwa warbixinta ku daray jinkii qur-aanka dhagaysta wa annaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasadaa waay dabadeeta markii qur-aankani uu bilaabmo iyo waxyigana iyo samadii laga xidhay oo ka allaka is idhaahda halkii ay fadhiisan jireen iyo meelahay wararka ka soo qaadi jireen ee ka soo maqli jireen tag madfacireedkaasunbaa la kulmayo hamug lagu siinaya marka waxay ogaadeen samada inay xidhan tahay oo aan la ogolayn wax wara oo halkaa ay ka helaan dabadeetana dee waa kuwii isbeddelka dareemay sida ay aayadda dambe ku sheegayaan wa annaa laa nadri a sharun uriida biman fi lardi ama araada bihim rabbuhum rashadan waxaanu kala garan weynay bay idhaahdeen in shar lala doonayo dadkoo ilaahay doonayo inuu ummadda halaagaba ile waatan warkiiba la xidhae iyo inuu ilaahay hanuun la doonay dabeetana iyagoo arrintii raadinaya oo baadi goobayo waa kuwii rasuulka la kulmay sala allahu aleyh wasalam qur-aankana dhagaystay sidiina ku ogaaday inuu ilaahay ummadda rashad la doono waxii loo soo dejiyey marka calaa kulli xaal markii dambe ee dee waxyigu go-ay rasuulkii sala allahu alayh wasalam uu dhintay ma la furay mise lama furin wallahu aclam waa in la furay oo marka ay wararka soo helhelaan walow sidii horaha kaba yaraatee markaa intay iskorkoraan oo iskorkoraan oo iskorkoraan bay halkaa tegayaan markaasay wararka soo dhegadhegaynayaan kolalka qaar bay dabadeetana kelmad xaq oo malaa'igtu ay isu sheegayso sidaasaa dhacaya waxaa saasaa noqonaya ayay maqlayaan ma fahanti oy warkaa waxa weeye sidaa kusoo dhufanaya markaasuu midbaka ka hooseeya kusoo tuuraya kusoo tuuraya kusoo tuuraya malaa'igtuna markay dareemaan waa kuwa waxa weeye madaafiicdaasi kusoo daynaya marka mararka qaar sidii xadiidkii kaleba sheegayey iyagoon kelmadiiba isa soo dhaafinba madfacaasi la kulmaya mararka qaarna kelmadii oo isa soo dhaafinaya kii soo maqlay oo way soo gudbaysaa markay soo gudubtay ay soo nabad gasho isla markiiba waxaa loo geynayaa kii waxa weeyaan ay wada shaqaysanayeen jinka falalowga ahaa ama faaliyaha ahaa ama dadka waxa weye waxyaabaha noocaasa ku shaqaysta ahaa ayaa markiiba loo keenaya markaasaa boqo beeno fara badan baa lagu daraya oo boqol baa xadiidku sheegaya boqolkuma calaa sabiili taxdiid baa sida saxiixa maya macnuhu maaha boqol unbuu ku daraya mana dhaafinaya kamana yaraynaya macnuu waxa weeyaan wallahu aclam sida bacdu ahli lcilmi ay tilmaameen waa beeno fara badan unbuu ku daraya ama boqol ha ka badiyo ama ha ka yareeyo beeno fara badan fara badan buu ku daraya kelmadii loo keenay ku dayn maayo dadkiibuu u sheegaya adhow dabadeetana wixii bay arkayaan dadki waxyaabihii beentaha dee way iska beenoobayaano midhiibu ay arkayaan uu sheegay dabadeeta waxyaabihii faraha badnaa ee beentaha dadka u muuqan maysa midhaa runtaahunbay ku dheganaanayaan odhanayaan beri baanu waxooga soo joogin waa nin cilmi leh wax soo weydiiya beri baa waxaa la weydiiyo saasuu idho markiiba waa la arkay dabadeeta laga furfuri maayo taasina waxay tusaysaa sidaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab u yidhi siday nafu had iyo jeer shir sharka iyo baatilka hee ugu dhagan nugul yihiine waxa weeye ugu dhagaan waayo xabaddaa runta ah ayaa ninkaa beentiisaa faraha badan suuqgelin u noqonaysa suuqgeyn u noqonaysa oo sabab u noqonaysa in la qaato oo waxa weeye warkiisa la aqbalo dadku markaa xabadda runtaa bay ku dhagayaanoo beenahan faraha badan ku cibro qaadan maayaan oo odhan maayaan hadduu xabaddaa runtaa sheegay beentiisaa ka badan ay naga daaya intaasoo jeer buu been sheegay maxaa ka dhagaysanaysaan ma odhanaya alkhulaasa dii waxa weeye dadka noocaasi ay wax sheegaan oo dabadeeta uu dhaco waa laba midun bay ahlulcilmigu idhaahdeen imaa inuu iska yidhi oo dabadeetana dee ay iskaga beegantay ilaan waa dhici kartaa wax qadaraayoo soo socday unbuu isna iska yidhi un isagoo waxba ogeyn cidina waxba u sheegin ma garatay markaasuunbay iskaga beegantay arrinka labaad ee suuragalka ahi waa inay tahay kelmaddan xaqa ah ee samada laga keenay ee jinku waxa weeyaan maaragtay uu soo dhagaystay dabadeeta u keenay si kastaba ha ahaatee jinkaa in wax la weydiiyo in lala saaxiibo midnaba ma banaana waana ikhwaanu shayaaiin dadka waxa weeye awliyada u ah ee dhagaysanaya ee la xidhani waa dadka lumay weeye karkaarka weydaariyeen dad hagaagsan maahae garo qaala wuxuu uhi wacan safiyata binti abi cubaydin wacan safiyata binti abi cubaydin waa saxaabi ka mida saxaabada abi cubaydkaasi can bacdi aswaaji nabiy dumarka nebiga barh ka mida waxay ka warisay sala allahu alayhi wasalam o radia allahu canhuna can inabiy nebiga inuu bacdigaasi ka wariyey sala allahu alayh wasalam qaala inuu rasuulku yihi man ataa qofka u taga caraafan curaafayste fasa'alahu weydiiyo can shayin wax ee fasadaqahu u rumeeya lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma salaad lagama aqbalo waxa weeye afartan maalmood baan salaad laga aqbalayn rawaahu muslim bacdigaasi waxaa la yidhaahdaa ka mida dumarka rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa xafsa ee waxaana jirta sida xadiidku halkan uu ugu yaallaa kitaabu tawxiidna sida aragta inuu ugu yaallaa laakiin qalad baa ku dhacay oo lafdiga ah fasadaqahu axmed baa wariyey laakiin muslim kuma warin muslim xadiidka wuxuu ku wariyey isagoo fasadaqahu aanay la socon man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma fasadaqahu markaa waxa weeye muslimka kuma jirto axmed baa se wariyey lafdigaasi fasadaqahuna xadiidkan marka ay ku jirto sida bacdu ahlilcilmi ay mareen eed mooddo inay xooga badan tahay wallahu aclam waa shaad weeye sidaa awgeed baa sida muslimku u warinayo xadiidka haddaynu ku soconno in loo tago oo wax la weydiiyaa ma bannaano dadkaasi curaafaystay curaafaystayaashi iyo faaliyayaashiiyo kuwaasi lagama yaabana qofku haddii uu wax weydiiyo oanu rumaysan isla markaana aanu beensanna dembi ciqaabtiisu waxay noqonaysaa inaan afartan maalmood oo habeenadiina la socdaan aan salaad laga aqbalin waajibkii dee wuu ka dhacayaa laakiin waxa jara iyo wax abaala ku heli maayo waaye kii u tegey wax weydiiyey mujarad alitiyaan ama mujarad asu'aal haddii dembiga intaa leeg ama ciqaabka intaa leeg uu xambaartay kii la weydiinaya maxaad umalaynaysa haddii qofku uu rumaysto ka waran oo waxaa qeybkaa uu sheeg sheegaya inuu ku hagaagsan yahay ama runtii tahay ay uu qaato yaa uu run uga qaato taasina kaba sii daranba oo iyada gaalnima axaadiid kaloo saxiixa ay ku sheegaysaaba faqad kafara bima unzila calaa muxamed ma garata marka qaybahaasay u qaybsamaysaa haddii loo tago oo wuxuun la weydiiyo lana rumaysan ciqaabta ka dhalanaysa waa taa haddii la rumaystana waaba kufri kufrigaasi ama kii weyna ahaado ama kii asqarka ha ahaado ama sidaaba ha lagu daayo kufri baa rasuulku ku sheegay sala allahu alayhi wasalam waaya waxaa jirta xaaladay bannaan tahay in loo tagaa xaaladaas waa marka cid cilmi iyo aqoon leh ay u tegaysa faaliyayaasha isla markaa ay ugu tegaysa inay fadeexadayso oo beentooda iyo baatilkooda ay dadka u muujiso aanay ugu tegayn dee in iyaga wax moodo soo ma aragta oo rasuulku sala allahu alay wasalam ninkii ibnu sayaad la odhan jiray yahuudiga ahaa ee faaliyaha khatarta ahaa saaf magaciisa la odhan jiray waa kii u tegay weliba u gabaday ilaa hooyadii ay aragtay iyagoo kusoo dhowo usoo dhukusaya ku qaalisa wa can qabiisata bni lmukhaariqi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay alciyaafatu ciyaafada waxaa loo yaqaano sheekhaa fasiri doona iyo watiyaratu iyarada oo baasaysiga iyo watarqu aroo dhul xarareeqi min aljibti sixirkay ka mid yihiin rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin kada qaala raximah llah xadiidkuna waa daciif weeye xayaan ibnu lcalaa baa ku jira waa majhuul ibnu xibaan ninkan la idhaah unbaa tawhiiqiyey waayahay wa qaala wuxuu ihi rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan buu i wa qaala waxaanu leeyahy abu daawuud aarqu huwa zajru waa zajriga weeye shimbirihii in la dulduliyo ay zajru ayr shimbirihii in la dulduliyo wa huwa an yatayamana waa inuu waxa weeyaan ma aragtay haddii alaba kuu roon yahay ka hoodaysto oo yumni iyo barakiyo khayr uu ka fisho aw yatashaa'ama ama uu baasaysto oo u sharaysto bidayaraanihi duulistiisa fa in daara hadduu u duuno ilaa jihati اlyamiini xagga midigta tayamana arrinkaa waxa weeye uu ka hoodaysanaya arrin hoodo iyo fiicnaan iyo wanaagla buu markaa waxa weeye u arkaya wain daara hadduu u duulo ilaa jihati lyasaari xagga bidixdana tashaa'ama iyadana uu baasaysanaya magacyaanay u kala bixbixin jireen marka qaala abu daawuud abu daawuud wuxu uhi walciyaafatu ciyaafaduna alkhau waa xarxariiqay dhulka la xarxariiqay qaala aljawhariyu fi صixaaxi aljawhari caalimkii la odhan jiray sunniga ahaa ee luqawiga ahaa ayaa ku yihi kitaabkiisa la idhaha asixaax ismaaciil baa la odhan jiray aljibtu jibtigu kelimatun kelmad weeye taqacu ku dhacda cala sanami sanamka iyo walkaahini faaliyaha iyo wasaaxiri saaxirka iyo wanaxwi dalika waxyaabaha lamidka waxyaabahaasoo dhan jibti waa la idhaha buuhi qur-aankana waa ta ku soo aroortay yuminuuna biljibti waaaquut waayahay marka xadiidkan dacfi baa ku sugan sidaa aynu sheegnay ha yeeshee waxyaabahaasi inay muxaram yihiin shaki kuma jiro diyaraduna baab gaaraa buu ku soo aroorinayaa inay muxaram tahay bale ay shirki tahay dhulka in la jeexjeexo iyo shimbiraha in la duulduuliyo waxyaabahaasina iyadoo maaragtay qeyb loo deliishanayo ama laga baasaysanayaba haadaa laa yajuusu waay wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man iqtabisa qofka dhimbiil qaata waxay idhaahdeen ee istafaada sida ibnu callaanku sharaxa daliilu faalixiinka ku sheegayo man iqtabasa qofka dhimbiil qaata cilman cilmi cilmigaasoo min annujuumi xidigaha xaggooda ka ahaaday cilmi xidigaha ku saabsan qofka dhimbil qaatee wax ka barta iqtabasa wuxuu dhimbil qaatay shucbatan qayb min asixri sixirka ka mid ah qayb sixirka ka mid a ayuu kaasi qaatay zaada wuxuu kororhsado macna sixirkii uu ka kororhsaday ma zaada wuxuu ka kororhsaday cilmigii xidigaha oo mar kastoo cilmigii xidigaha wax ka barto baab barto laba baab barto kasii badan barto sixirkiibuu wax ka kororhsaday weeye rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkuna waa xadiid sugan weeye xadiid sugan weeye oo sheekh saliim hadda wuxuu odhanayaa xasanu weeye buu odhanaya akhrajahu abu daawuuda bnu maajah wa axmed biisnaadin jayid bacdu ahli lcilmi laakiin way saxiixiyeenba waa saxiix bay dhahen sidaa nawowi oo kale waayahay marka cidigaha barashadoodu waa laba qaybood sida halkeeda caanka ku ah mid waxaa la dhahdaa cilmu tahiir midna waxaa la dhaha ilmu cilmu tasyir baa la dha cilmu tasyir iyo cilmu tahiir bay kala noqonay ka muxaramkaah waa cilmu tahiirka oo waa in la idhaha xidiguhu soo bixistooda iyo dhicistooda iyo halkay marayaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda iyo waxyaabaha noocaas ah ayaa saameyn ku leh waxyaabahan markaa alxawaadi alardiya la ydhaha dhulka waxyaabaha ka dhacaya hadday noqoto abaaro hadday noqoto xanuuno hadday noqoto waxa weeye barwaaqooyin hadday noqoto colaad hadday noqoto dhibaatooyin kale in la idhaahdo xidigaha ayaa saameyn ku leh ya ama loo daliishadaba qeybka iyo waxyaabaha maqan arrinka noocaasi cilmu tahiir ku noqonaya waana muxaram waana kaa sixirka ka mida weey cilmu tasyiir laakiin haddii uu yahay dhib ma laha hadaanu qofku ku talax tegin macnihiisuna waxa weeye in loo deliishado xidigihii jihooyinka iyo awqaada iyo waxyaabaha la midka ah sida ilaahay yihi wacalaamaatin wa binajmi hum yahtaduuna xidigahana sideedaba sida qataadaba uu yidhi ka soo aroortay saddexdaa xikmadood ee ilaahay qur-aanka ku sheegay ayaa ilaahay u abuuray intaynu inagu ka garanayno weeye samadana waa u qurux shayaadiinta aynu soo maray ee markaa wax soo dhegadhegaynaysana waa rujuum iyo markaa madaafiic lagu tuuro lagu gubo haddii allaba kuu roon yahay waana calaamaad lagu hanuuno macni loo deliishado waktiyada iyo jihooyinka iyo wixii lamida loo deliishado intaa ilaahay qur-aanka ku sheegay wax ka badan qofka sii dhex gala ama ka sheeg sheegaa waa qof dalaal iyo lumitaan bartanka u dhex galay wey wacan mucaawiyata bna alxakami radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulka ilaahay o inii xadiidu cahdin bijaahiliyatin waxaan ahay wakhtigiisu miduu ka cusub yahay jaahiliyo oo jaahiliye dhowaan ka yimi waqad jaءa allahu tacaala bilislaam ilaahayna islaamkan uu la yimi oo u keenay waina minaa waxaana naga mid ahaa rijaalan rag raggaasoo ya'tuuna u taga alkuhaana faaliyayaasha ka waran markaa qaala wuxuu ihi falaa ta'tii ma ha u tegin haka ag wareegin kuwaa mar hadduu faaliyaba yahay xoo maaha riwaayaddii xadiidkii horena muxuu sheegay laysuu bishay ama laysa bishay soo maaha ha u tegin oo haka ag wareegin qultu waxaan ihi wa minaa rijaalun yatatayaruun waxaa naga mid ahaa rag markaa waxa weeye baasaysta wax baasaysta baasaysuguna kuma gaar aha uun wixii laga sharaysanayo une waxaan daliiloohayn haddaad adigu khayr un ka aaminto o tidhaa waxaase khayr buu leeyahy marka waxaa la arka waxa weeye waa nasiib fiican khayr baa imanaya wanaag baa imanaya najax baa imanaya waa lagu hagaagaya waxyaaba noocaas ama aada shaygii shar ka ka waxa weeye aan aaminto dee labadiba waa baasaysi weeye sharcan shay aan daliiloohayn inuu shar leeyahay inaad shar ka aaminto iyo shay aan daliiloohayn inuu khayr leeyahay inaad adigu khayr ka aaminto labaduba waxa weeye tadayurkaas iyo baasaysigaasi noqona wa minaa rijaalun yatatayaruuna qaala wuxuu ihi daalika kaasi shay-un shay weeye yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahoode falaa yasudanahum yaanu ka joojinin dantooda iyo howlaha ay ku socdaan waa wuxuun laabtooda ay ka helayaanoo wax xaqiiqo leh ama markaa sax ah ma aha markaa howlahooda waxba yaanu ka joojin oo waxay baasaysanayaan markay arkaan waxba yaani dib u soo noqone ha iska wataan danahooda iyo howlahooda qultu waxaan ihi wa minaa waxaa naga mid aha rijaalun rag yakhuuuna wax jeexjeexo waxarariiqa qaala wuxuu ihi kaana nabiyun wuxuu ahaa nebi nebigaasoo min alambiyaai ambiyada ka mid iyo khutu mid waxariiqa ayuuha faman waafaqa qofka waafaqa khatahu khadkiisa waafaqa fadaaka waa fiicanya kaasi rawaahu muslimun muslim baa wariyey nebi ambiyada ka mid oo magaciisa lama sheegin wallahu aclam ku ahaa laakiin bacdu ahli lcilmi waxay idhahdaan idriis buu ahaa marka xadiidka macnihiisuma waxa weeye in xarxariiqa la banaynaya waa maya wuxuu rasuulku ka waramayaa sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay jala wacalaa nebi ambiyadiisii sharafta lahaa ka mida khadkaasi siiyey inuu maaragtay waxyaabaha jeexjeexi jiray oo si inagu aynaan garanayno isagu og yahay waxa weeyaan maaragtay wuxuu xariiqi jiray taasina culumta ilaahay siiye ay ka mid ahayd ha yeeshee innaga suuragal umaaha ama dadkan suuragal umaaha khadkii inay waafaqaan suuragal umaaha waayo sidee u waafaqi iyagoon garanahay inay gartaan baa ka horeysa sooma hadde ma garan karaan waa maya rasuulkuna inooma sheegin sala allahu alay wasalam ma odhan sidaa iyo saa iyo saasuu ahaa ee saa u waafaqa ma odhan de sooma markaa lama garan kara mar haddaan lama la garan karinna lama waafaqi karo mar haddaan la waafaqi karinna waa in arrinka noocaasa la yska ilaaliyo waxa weeye muxaram buu noqonaya waa tahay وعn أbي مسعوudi الbdrي رضي الله عنه أنa رsuul الlahi صلى الlه عليه وسلم نahى wuxuu reebay عan ثmن الكلب lacagta ayga ayuu reebay وmhr الbaغي iyo haweeneyda jidhkeeda ka ganacsata ajuurada ay ku qaadato markay nafteeda cid u dhiibtaa u makaniso وxulwaan الkahini iyo mushqaayada faaliyaha kan dadka u faaliya wuxu sheeg sheegaa mushqaayadu ka qaadanaya mutafaq عalayh saddexdaa arinba waa muxaram weeye waana kasbi iyo shaqo khabiis oo xaaraan oo aada iyo aada u xun weeye halkaasaynu u daynayna wa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين